bismillaahi raxmaani raxiim magac anoo magacaygu nabadoon abuukar maxamed cabdi aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa idaacadda risaala sida idinkaa iisoo taxgeliseen waa idinku mahad celinayaa haddaan ka hadlo shirkaan magaciisiyo baydhabo shirka ka furnay annagu haddaan nahay kabeel ahaan beesha darbana duuba digil shirkaasi natiijada kasoo bixayso annaga hadda macnaha dana gaare oo saas annaga aan u hayno male waayo dee maamulka koonfur galbeed annagu mana heshinin manana qiimeynin beesha haddaan nahay annagu beelweynaa nahay dabdiga gobolka shabeellada hoose waxaan ka dignaa shan digmaan ka dignaa saddex digmo minority-aan ka nahay sida degmada qoryooli kurtuwaara iyo sablaale majority-aan ka nahay degmada marka iyo baraawne minority-aan ka nahay inkastoo saas ay tahay maamulka aad iyo aadaan u dhaliilaynaa maamulka koonfur galbeed shirkana haddana waxaan u dhaliilaynaa maamulka le wato asoo dulmi iyo baatil iyo asoo oo loogu soo horjeedo oo gubashaana loo fidiyey sida laysku afgarto laakiin aniga afgarashada gubasha naftirkeeda waxaan u arkaa ani macnaha gobol loo fidiyey meribna kursi isku haasto oo in lagu heshiisiyo aa u kasooya gubasha tani saasaan u arkoyaa haddii gogol nabadeed ay tahay oo gogol oo macnaha koonfur galbeed ay tahay wax badan digilka dhexdiisa wax dulmanaa jiro mirka dhexdiisa wax dulmanaa jiro in laysku keeno nimankaas la heshiisiyo ula wada hadlo nin walba wixiisii inuu macnaha aaraadiisa dhiibto saasaa loo baahnaa hadda macnaha shirka aniga waxaan u arkaya shirka oo shir oo mirka dhexdiisa oo kursi isku haasto oo la heshiinayo horta taasaan u arkaa ani shirkan hadda micnaha wax natiijale aniga hadda shirkaas oo aniga maanta oo aan ka suguyo hadduu hirgaro iyo hadduu fashilma dhexdooda aniga dan saasa iima qusayso waayo koonfur galbeed annaga wax natiija hadda naga hayso male waa u tagnay maamulka maamulkii koonfur galbeed madaxweynehaan hor fadhiisanay adiga lix bilood maraan soo jirnay waana lasoo madax sadaaxay haddana waa ku noqonay sagaal biloodaan jirnay gudoomiyaha baarlamaanada la dhisaayaan joognay adiga wax annaga hadda xuquuq oo maamulka koonfur galbeed annaga hadda aan ku leenahay ma jiro waa dad oo baahadiisan intaas la eg oo afar waad dhowey loo yaqaano dadka jiinka webiga diga aan nahay inta digilka ay sheeganayaan dadka oo soo digiliyey oo soo dejiyey anaga aan nahay intaas ayaan ka tabanaynaa shirkaas hadda oo ka socda baydhabo annaga wax naga quseeyo ilaahay abuurtay ma jiraan
sababta daliisha aada ugu jeedinaysaan maamulka koonfur galbeed ee ku aadan tixgelin la-aantu maxay tahay
tixgelin la-aantu waxay tahay annagu dad waxaa nahay beesha darbana duubadigii la dhahayaa nahay intaas baa hadeed aan kuusoo sheegayaa degnaa marka ilaa iyo hadda haddii annaga aan u tagnay niyo annaga beeshaasaa nahay aan dhahnay waa naga diiday kursi aan ku lahayn dawladda federaalka dawladdii cabdullaahi yuusuf kursi aan ku lahayn dawladdii macnaha oo cabdiqaasim kursi aan ku lahayn dawladdii sheekh shariif kursi aan ka lahayn dawladdii xasan sheekh maamuud kursigeeda waa la dharbaaxay ayadoo loo garab xiilinaayo niman oo digilka sheeganayo oo jiida la dhahaayo kursigii xasan sheekh maxamuud xoogay kursigeena xasan sheekh maxamuud maqan yahay jiidana haysato haddana koonfur galbeedna jiidadiyaa ku taagan oo dadkaas dadjiri ma aha ayadaa dhahoyso intaas ereygaas sababtiis ayaa intana loo marsiinaya
haddii madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagren aada la kulanteen sidoo kalena sheegay in wixii idinka aada habinaysa laidinkaga qancinayo sababta keenaysa in aada mucaaradaan dhammaan koonfur galbeed iyo dhaqdhaqaaqyadeeda maxaa keenaya xilligan
waxaa keenayaa madaxweynaha markaan hor fadhiisanay oo xuquuqdii annaga aan leenahay aan weydiinay waxaa markhaati ka noqday inuu deegaankaas aan degayn asagana uu og yahay oo asaga madaxweyne uu yahay uu og yahay asagana afkiisa noogu sheegay ouna dhahay oo niman yahow dad jirinaasiin waa ogahay waagii aar aar ee anig iyo xaabsade waxaan ka soo lugaynay buulomareer iyo qoryooley buulomareer iyo iyo kurtunwaaray dhexdooda annagoo aan lugaynayno dadka meesha aan ku soo aragnay waxay ahaayeen dad duuba digiraan kusoo aragnay waa jirtaan waa degantiin laakiin niyo macnaha ismarin habaabin siyaasadeeda idinku dhacday waa laidin marin habaabiyey haddana miyo caqabadaasa hortaagan waxaasuu noo soo ariyay madaxweynaha haddana wax annaga hadda aan ka qaban kara malaasay waktigeeda la gaaro
tan shirka marka loo eego shirkan waa shir dib u heshiisiineed koonfur galbeed ayuu quseeyaa sababta iyada aada u mucaaradaysaan shirka iyo qodobada looga hadlaayo maxaa keenaya mar haddii idinka dadkii deganaa deeganada koonfur galbeed aad ka tirsantihiin
horta shirka waxaa u qaadaa markii aniga laftirkeyga laysoo tuso anoo dulmano oo banaanka joogo oo dulman xuquuqdayna iga maqan dad weyshisi haddii lasoo sheego ninka laba cay kowina aniga aan ahaadaan rabayaan shirkii laygama soo tusin marka inaa mucaanada ma diiday
marka haddii shirdigu heshiisiineed loo qabtay koonfur galbeed ma waxaad dooneysaan in shabeellaha hoosena shir koonfur shir la xidhiidha dib u heshiisiinta dhinaceeda loo qabto
horta awalba horta shirka laftirkiisa dib u heshiisiin markii lagu dhahooyo waxaa la heshiin hadda waxaa la heshiisinaa midabka dhexdiisa la heshiisinaa digir ugu jiro maogtayaad horta saas ma ma saas ma oy takaasan tahayaad waayo de wara dulmiyaa jiro digirka dhexdiisa dulmiyaa ka jiro midabka dhexdiisa dulmiyaa ka jiro shir haddii la tirinaayo koonfur galbeed shir loo tirinaayo digil iyo mirble wixii dulman iyo wixii kale in laysugu yeero meesha waa meesha ay ku jirtaa maogtayaad arrinta meesha ay jirtaa maahane ma aha shir dib u heshiisinaa jiro oo midabka dhexdiisa fadhiisanaayo war fiiri digilka hadda wax yaraa laga soo xusay si warka aan ka maqnay digilka laftirkiisa saas ma loogu soo xusay digil waxaa joogo odayaasha odayaashaasa macnaha saddex qof miya laba qof miyaa laga xusay marka hadduu ay shirkaas maxaa u dhaliila walaalow shir aniga anoo gulman banaanka aan taaganahay shirkii lagu laygu soo xusin haddii hadda aniga macnaha aniga oo wuxuu yahay wixii kasoo baxayn wax oo aniga natiija oo macnaha aniga dantay ku jirtin aan ahayn waxaan ku taageeri maayo aniga inaan banaanka taagnada ii dane
hadda maxaad codsanaysaan
hadda waxaan codsanayaa hadda waxaan codsanayaa maamulka dawladda federaalka oo madaxweynaha u horeeyey oo shirka asaga uu furay inaan annaga meeshaas wax xuquuqle annaga aan ku leehan maamulka koonfur galbeed xuquuq aan ku leehan dawladda dhexna xuquuq aan ku leehan xuquuqdeen ay maqan tahay ilaa annaga xuquuqdeenii laga helaayo gobolkan shabeellada hoose inuu maamul tago shaqeeyo ay haatay ka tahay mala sugaayo waayo de annaga dad oonaysa oo micnaha alla ku xiraan aan ahay dad qori qaadanayo oo dagaalamayo deegaankaynaan dhacsanayna aan dhehayna manihi ilaahaan ku xirannahay annaga ilaahaan suugayna diinkaasaan aamintana diinkaan haysanayna dawladdan inay toos ma laga sugaayo maamulka shabeellada hoosena inuu maamul ka dhismo mala sugaayo maamulka hadduu toos la rabo dawladda waxaan ka codsanayaa in xuquuqdii digilka dhexdiisa ka maqan tahay duuba digil ay maqan tahay wax oo ka suuroobaya male annaga waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka in xuquuqdeena koonfurgalbeedba laga siiyo dawladda dhexna laga siiyo maamulka intaasaan ka codsanaynaa haddii la diidane wabilahi tawfiiq waktigeedaa la gaaraa